waa jidha walaalow inuu ka dhacay beryahanba wuu iska jidhay dadka bulshada ah beelaha walaalaha oo wadadegaahi shaqaaq way jira way jireen laba meeloodba dhibbaa ka jiray midi waa meeshan ka handhaale saaka abaarihii aroorihii dagaal baa ka dhacay dhimasho iyo dhaawacba waa jiraa haddana dagaalkii wuu istaagay inkastoo horey dadaalo loogu bixiyey in dagaalka deegaanka ka handhaala ka dhacaya la damiyo maxaa soo celceliya walaalow beelaha wada degaahin mar walibaba shaqaaqooyinka way ka dhacayaan waxaan ugu baaqaynaa wasaarad ahaan iyo maamul ahaanba dadkaasi walaalahahi inay joojiyaan dagaalka dhiigga khaladka u daadanaya cid kasta oo ka qayb qaadan kara sida odayaasha dhaqanka iyo culamaa diinkana ay ka qayb qaataan annagana ka wasaarad ahaan iyo amni ahaan qayb baan ka qaadanaynaa waxaa soo colcolinayaana waa wax hadda micnolaana soomaaliya dhiigoodu dadka walaalaha waxay ku daadanayaan wax macnaha looma sheegi karo khasaaraha dagaalkii saakay ka dhacay ka xandhaalay inta aad war ka haysaan ama xog aad ku hesheen wallaahi khabaarahaasi meeshaasi hadda waa meel yaraha durugsan oo miyaho ka xandhaala u dhow taxqiiq dhamaystira ma hayno laakiin dad dhaawacii dhimashaba way jiraan codadkood laakiin saxa maayo waxaa jiray baaq madaxweynaha kol hore soo saaray iyo dadaallo odayaashu ay wadeen arrintaa halkay ku dambeysay weli way jidhaa dadaaladii lagu dhex jiray oo qorshahaas lagula jiray laakiin hadda weli ma aysan miro fiican ma aysan dhalinin waase ka raja qabnaa inay hagaagto dhinaca ka xandhaale wax tallaaba iyo dadaala oo hadda aada wadaanka galmudug ahaan si xuusadda halkaa ka taagan loo damiyo ama loo qaboojiyo
waa jidhaa walaala iyada laftigeeda hadda guddi baa loo qabtay insha allahu tacaala mar dhow buuna jawaab ka keeni doonaa wuxuu ka qabto labada dhinacba u ka imaan ka tegi doona tallaabada ugu horeysa ee aada ku wajahaysaan halkaas si colaadaa loo damiyo tillaabadaan doonayna inaan ku hajano waxa weeya waa in dad loo qabto culamaa diinkii ay la kulmaan ciidamana loo diyaariyo dadkaas kala dhex tega oo amnigooda suga iyakana dadka dhaqanka iyo culamaa diinka iyo maamul ahaanba ay hawshaas ay dhex galaan ka handhaale deegaanada hoostaga ee dagaalka ka dhacaya waxa ay hoostagaan maamulka soomaalida etoobiya maamulka iyo mas-uuliyiinta deegaanadaasi kilinka shanaad wax xiriida oo aad kala samayseen si xaalada loo xakameeyo walaale umaba badnaba uma badnaba wax meesha dagaalku badanaa ka dhacaa etoobiya ma hoostagtee badanaa waxay u badan tahay soomaaliya inay hoostagto meeshaan oo ay galmudug hoostagta ayay u badan tahay laakiin tacalluq way ku leeyihiin hadda ka hor beri hore maamulkii galmudugii hore mar bay u tageen oo xaajo ka wada gaareen laakiin annaga weli wax hadda xiriir wuu jiraa laakiin waxaan meel isla dhignay ma jiraan
sidoo kale wasiir waxaa jiray beelo kamida beelaha degan gobolka hiiraan in dagaala dhawaanahani ay ku dhex marayeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan deegaana hoostaga arrintaa ka galmudug ahaan iyo ka hirshabeelle ahaan wax xiriir oo aad ka samayseen waa jiraan walaale meeshaas dhib baa ka dhacay sidoo kaleete meeshaas dhibkii ka dhacay shalaa ugu dambeysay baryahan oo dhan uu ka dhacahayay dad fara badan baa ku dhintay dad badanna waa ku dhaawacmeen wuxuu dhintay ilaahay unaxariistaan leenahay wixii dhaawacmana allaha buskeeyo labada maamul way iska warsadeen annaga halkan waxaan ka dirnay dhinaceega ciidan amni ah iyo mas-uuliyiinba waa ka tageen hadda meeshii bay jiraan shalay dhibkii dhacay meydadkii ayaa maanta la xawaalayay wixii ka dambeeyana in ciidankooda la kala qaado oo labada maamul ay kala qaadaan ayaa ka rajo qabnaa guddoomiyaasha gobolka galguduud iyo guddoomiyaha hiiraan labadaasiba labada dhinac bay ka jiraan ciidamo la kala socdaana way jiraan oo amniga meeshaas inay xasiliyaan kuna soo dabaalaan wadahadal iyo wanaag doonayaana way naga jiraan hadda rajada aad ka qabtaan in mar kale halkaa uusan dagaal dib uga dhicin waa qorsho u baahan in laga qayb qaato dad badan oo soomaaliya ka qayb qaataan labada maamulna ay istaraatiiji xoogla ka samayso dadkaasi dad dhaqana oo wakti fara badan wada deganaa weeyaan mar walba oo deegaantu ay gasho dhinac oo isku soo guuraanna xabadda way iska bilaabataa marka waxay u baahan yihiin in ciidan joogtaahi meeshaas lagu abuuro oo dadkaas walaalaha markasta oo dhib u dhici lahaa amnigooda sugi kala kalana dhicin kara qofkii khalad gaarana soo qaban kara marka hadda ka hor wakhtiyaal badan baa la isku dayay waa jidhay laakiin mar walibaba tabarta ayaan dhammayn in meeshaasi ammaan uu ka jiro joogto ah oo dhib kasta dabaala walaala waxaan ugu baaqayaa dadkii dhintayna ilaahay hau naxariisto dadka dhaawacana aan laha bogseeyo ayakana waxaan ugu baaqaynaa in dagaalkaas la joojiyo oo aan dheeg sharcigaan ku banaanayn caqliguna uusan keenaynin aan la daadin ee nabad lagu soo dabaalo cid kasta ee soomaali ah ama waxgarad ahna inay ka qayb qaadato sidii dagaalkaasi uu u joogsan lahaa qof kastaba awooddu uga qayb qaadan karaa ha uga qayb qaat